Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dab habeen hore ka kacay maqaayad ku taala suuqa degmadooda Jir ee gobolka Banaadir. Waxaa la sheegay inuu ka dhashay dabkan koronto isla markaana uu sababay khasaare maaliyadeed. Gurmad la sameeyay oo ay ka qayb galeen dadka degmada kadib waxaa lagu guuleystay in la baqtiyo. Qayb ka mid ah maqaayadda, jikada iyo banaanka hore ayaa gubatay halkii ay badbaadeen qaybtii kale. Mid ka mid ah dad goobjoog ahaa markii uu dabku kacayay ayaa la hadlay warbaahinta, wuxuuna ka warramay sida ay wax u dhaceen.
abaar iday toddoba saac oo wax dhiman labaatan dhinac camal oo dabka meeshaan ka kacay Ee, korontaa dhacday maa sidii ay kacday maa sidii ay kacdaan macnaha dab ay dhalisay marka dabkii zaa'id uu holacay xaafadihii dhanaa lasoo kala baxay wax loo sa- wax la sameeyaa la waayey dabkii beri loo damiyaa la waayey marka ilaahay amarkiisa oo shirkadihii ay imaadeen fiiladii way jareen marka dabka xoogaa markaas wuu yaraaday khasaar maaleed iyo khasaar maal la jirmayna wax kale ma jiraan wallaahi maqaayadan gudaha wax ma gaadhin ilaaha ceeniye dhankaas dhan ilaaha ceeniye laakiin inta filinjeeradii iyo meeshaan jikinkii iyo dooradii wixii ku jiraan kulli waa way halaabeen dhowr jeer oo hore ayay sidaan oo kale u gubteen xarumo ganacsi iyo guryo ku yaala qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho kuwaasoo u gubtay siyaabo kala duwan.